dariskani waxa uu ku saabsan yahay ciddada oo markaas ah ruuxa marka la furo ama laga dhinto muddada ay sugayso ee aanay nin guursanayn jaahiliyadii way jirtay islaamkuna wsusiga wuu sugay masaalixda ku jirta awgeed inkastoo dee waktigaa hore xawl iyo sanaddan oo kaamil ay ahayd ciddada oo islaamku uu khafiifiyey marka ciddadii waa laba qaybood ciddat lwafaad wa ciddat alaaq ruux dumar ahoo cadadbaxaysa marka laga dhinto oo dee isbasaasintii iyo ixdaadkii ku jirta iyo mid la furay waa labadaas kolkaa tan laga dhintay laba siyoodun bay cunto tirsanaysa afar bilood iyo toban waa haddaanay ur lahayn hadday ur leedahayna waa inay umusho waa labadaa mid tan laakiin la furay ilaa afar qaybood bay noqonaysa mid ciddo laguma laha oo waa tii aan lala guri gelin waa mid midda labaadna waxay ku ciddo tirsanaysa biwadci alxaml uurka dejintiisa waa tii uurka lahayd iyaduna midda saddexaadna waxay ku ciddo tirsanaysaa bilaqra oo dee walmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru waa ilahay uli weeye waa tii dhiiga lahayd midda u dambaysaana waa laba iyagu waxay ku cito tirsanayaan bilashhur saddex bilood walaa iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna alaaatu ashhur walaa in lam yaxid labadaa qayboodna waa bilashhur markaa kuwaasina waa afartaa qaybood dan laga dhintayna waa labadaa qaybood intaasay kusoo ururaysa waxa uu markaa uu helinaya muddadii xagga uurka iyo cidda ciddadii laga ciddo ay ka ciddo tirsanaysay xamlu wadigii shubhada iyo xaggii sinada iyo marka maxay yeelan kartaa ruuxa ciddada tirsanaysa iyo waxyaalahasaa soo raacaya marka taxortaa baa ciddo tirsata tan kale addoonta ah alistibraar baa la yidhaha istibraar oo riximkeedun baa la hubinaya iyada baabka kan ku xigana wuu kaga hadli doonaa man allaqa imra'ata qofka xaaskiisa fura qabla dukuuli intaanu la guri gelin falaa ciddata calayha ciddo laguma leh yaa ayuha yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha idaa nakaxtum lmu'minaat aayadaas markaa suurat laxzaab ku jirta baa ka hadlaysa oo inaan ciddo lagu lahayn taas wain allaqa hadduu furo bacdahu intii uu la guri galay kadib lazimat alciddatu inay cadadsaxdaa waa daruuri waa lagama maarmaan sawaaban waxay isku mid ah kaana zawjaani labadan isqabaa ahaaye ah sagiirayni laba yaryar aw baaliqayni ama laba qaangaadh aw axaduhumaa baaliqan ama midkood baa qaangaada walaakharu sagiiran ka kalena waa yarya si kastaba ha ahaatee waa inay ciddo tirsadaan labadoodaba oo waa in meeshii la helaa hubintaas iyada oo markaa lagu muujinayo marna riximka hubsashadiisa la hubsanayo marna muhimadda guurka uu leeyahay ay meesha ka muuqanayso oo lucba iyo ciyaar buu egaanaya haddii imanka kani furo kan kalena imanka kan kalena saasuu isugu xigsiiyo markaa waa in fasligu yimaadaa oo muhimadii guurku meesha ka muuqataa marka labada qof yaanay sakiireynba ha ahaadeen haba yaraadeen oo tacabudna meesha waa ku jiraa iyo in addoonnimada iyo amarka dee la muujiyo walmuraadu bidukuuli dukuulkan waxaa looga jeedaa alwad waa in galmadii baa looga jeedaa falaw khalaa bihaa hadduu la gooni noqdo walam yata'haa aanu kuba joogsanin uma dallaqa dabeetana u furo falaa ciddata cidda ma jirto cidda markaa ma jirto laakiin khulwada dee waa khulwo aana istaabani wey aimada qaarkood baa khulwada ku tirinaya inay dee dukuul tahay haddii aana istaabani wey laakiin haddii meeshii dee istaabasha ay timaado markaasay imanaysaa dee dukuulkani kolkaasuu imanaya waidaa wajabat alciddatu haddaba ciddadii marka ay waajib noqoto ee ruuxii dumarka ahayd ee la furay ciddadii furidu ka hadlayaa si geeridu way dambaysa marka ciddadii waajib ay noqoto fain kaanat xaamilan haddii ay uur leedahay inqadat biwadacih wuxuuna ku go-aysaa markay umusho sidii subayca alislamiya oo kale oo intay umushay ninkeedii markuu dhintay iyo kadibba way umushay dabeedna ninkii xigtada u ahaaba arkay iyadoo guurisu diyaarinaysa markay afartan baxday maya afar bilood iyo toban ilaa aad joogto markaygii baa xidhoo nabigaan utegay bay leedahay calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waxau ihi hadday kuu daahirto aada garato dee waad iska guursan kartaabu waulaat laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahun dumarka uurka leh ajashooda iyo cadadbaxooda wuxuu dhammaanayaa marka ay umulaan laakin bisharطayn laba shardi baa muhiima oo laga maarmaan axaduhumaa midkood an yanfasila jamiic اlxaml uurka dhammaanti waanu dabada yimaado uurka dhammaanti waanu dee soo wada iyo soo wada baxa xataa law kaana waladayni aw akara haddii uu yahay mid laba ama wax ka badanba ushturida waxaa la shardiyayaa infisaalu ljamiic dhammaanti inuu soo wada baxo sawaan waxa isku mid ah in fasala xaya aw mayitan ama isagoo nool ha soo baxo ama isagoo dhintay kamil alkhilqa abuurkiisu isagoo uu dhamaystiran yahay aw mudqatan ama isagoo xoogaa hiliba taasoo lam tutasawar aan weli sawirkii aadamaha yeelan washahida alqawaabil umurisooyinku laakiin ay qiraan annahaa iyadu waa mudqadani mabda'u khalqin aadamiy bani aadam asalkii ama bilowgii inay tahay kaasi waa mid weeye shardiga u horeeya waxaan ku jiraa dee uurka caloosha oo iyada ku jiraa waa inu soo dhamaado waa inu dabadda usoo wada baxo ile mid waa kii la hubinaya markaa dee nasabkiisa la dhowrayo markaa inuu dabadda wada yimaado hadduu mataana yahay iyo hadduu ka badan yahayba iyo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintay iyo hadduu suuradii bani aadamka leeyahy iyo hadduu weli suuradaasi ay soo socotay inta oo dhan ba waxaa muhiima horta shaygan inuu dabadda yimaado waa midtaas shardiga uhoreeya wey oo kolka waxaad halkaa ka fahmaysaa mudqada laftigeeda ilan calaqa ayuu ahaa kolka hore nudfa calaqa mudqa waslada hilibkaa kolka uu yahay laakiin sawirkiisa dee gacmi iyo lugihiiyo ay soo kala muuqanayeen oo dumarka umurisooyinka ee ka umuriya ay sheegeen annahaa mabda'u khalqin aadamiy bani aadam abuurkii inay ahayd oo dee ilmuhu halkan kasoo baxayay kolkaa waa ku go-aysaa cadadbix oo ay ku cadadbaxaysa markaa shardigaa u horeeya waa ka oo halkaa ku tilmaamay waxaanu yahay in dhammaantii uu soo wada baxo markaa meesha waxaa ka baxaya dee haddii wax ku hadhan yihiin wamataa kaana marka uu ahaado bayna alwaladayn labadan ilmee caloosha kasoo wada baxay duuna sittati ashhurin laba lix bilood wax ka yar baa udhaxeeya masalan labadan caloosha kasoo wada baxay fa humaa tawamaani waa laba mataanaa markaa mataanaa lagu tirinaya haddii dee ay ka bataanna waa laba mid waliba shin u dhashay oo mid waliba sidiisa gaarkaa u dhashay laakiin lix bilood wax ka yar ayay ku kala hadheen ayay ku kala dambeeyeen dee waa laba mataanaan oo markaa hal wuxuuna loo arkaya in xamli keliya uu yahay haddii intaa ay ka badatona dee waa laba xamli oo way kala socnayaan oo xamli keliya haddii loo wada arkana dee ciddadii kuma go-ayso ilaa ka dambe soo baxo ilaa ka dambe u soo baxo ma go-ayso wuxau yihi marka walaa xadda xad uma sugnaanin licadad lxamli uurka markaa inta ku jirta fayajuusu waxaa iska banaan an tadaca inay umusho fii xamlin waaxid arbacata awlaad afar caruura inay umusho aw aksara min dalika ama intaa wax kaba badanba oo dee waatan jaynaha iyo laga waramo dar fara badan inay dhasho waatan la sheego oo markaa shan iyo labayo tobanna waa la sheegay qaar kasii badanna waaba sheegeen ilaa arbiciinaad kiish arbiciinaad ku jiraan mid umusha arbiciin marka waxaliba iska dhici karaa marka xad lagu soo koobi karoo la odhan karo ubadka caruurta mataanaha ay caloosha ku jirta intaaba dhaaf karaa ma jiro oo dee in dhowr intaasoo qadarba waa noqdeen way yaraan karaan waanay badan karaan laba iyo wixii ka badan kaasi waa shar marka ciddadii ay go-ay waxaan caloosha ku wada jira ila ilaahay waxa uhi an yadacna xamlahuna xamligan meesha ku jiraa waa inu soo wada baxaa wadcu lxamli waa inu jiraa camili aلthaani shardiga labaad an yakuuna alwaladu mansuuban waladkii waa inuu yahay mid loo nisbaynayo ilaa man lahu lciddatu qofkan ciddada leh qofkan ciddada leh waa in loo nisbaynayaa laleeyahay hebelkan ay ka ciddo tirsanaysaa dhalay taasina meesha waa inay taalla oo dee qofkan nasabkiisa la hubinayo markaa laleeyahy ilmihiisa iyo ka soo socdee guursan doona iyo isku dhex khaldamin waa inuu meesha jiraa mid la garanayo yahay mansuuban an yakuna alwaladu mansuuban ilaa man lahu lciddatu ilaa man ninka lahu lcidda ciddadu ay usugnaatay ka ciddo tirsanayso falow xamalat min zinan zina hadduu urkeedu ka yimi aw ad ishubhatin ama markaa wad shubha lam tanqadi ma go-ayso ciddat lmualliq kan furay ciddadiisi kuma go-ayso bihi xamligaa isaga bal fii xamli wadi shubhati tastaqbilu waxay bilaabaysa ciddat almualiq bay bilaabay bacda alwadci bay bilaabay wakada fii xamli zina xamlu zinahana isagana bacda alwadci bay bilaabay in lam taxid cala alxamli haddii aanay markaas uurka ku xaydin waxa uu markaa shardiga labaad ka dhigay in weladkan uu leeyahy kaka cidda kaka cidda tirsanayo ay iyadu ka ciddo tirsanaysaa waa in weladkan leeyahay xamlu zinihii iyo wadushubhii iyo manaa haddii weladkani uu yahay mid zinaa amaba marorta hadduu yahay kaa zinadaba kuma ciddo tirsanayso masale khilaafiya oo daaimada qaarkood ay leeyihiin isaga laftiisuba de waa xamli un oo wuxuuna soo gelayaa walaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna mar hadduu xamli yahay way ku go-ay bay leeyihin adabix laakiin dee cid loo nisbeeyaan jirin oo aabba hoo dhashay walaadu zina ah sidaa darteed iyaga qolyahani waxa ay qabaan haddii markaa cid kale ay xamligan leedahay oo kan ay ka ciddo tirsanaysa aanu ahayn ciddadiisi weli way dambaysaa xamligan ha dhigto dabeetana ciddadiisii si gaara ha u tiriso wadushubhaanina dee iyadoo miday u qabo ama iyadu furayba deedhe iyadu furay ayaa markaas xamligani u yimid wadu shubhahana yimid wadu shubha dee sida lagu suuraysanay hore aynu soo xusnay hayra mara marka kaasi sidiisay ugu ciddo tirsan ayay sidiisay u sugaysa markuu dabeetana xamligaasi ay dejiso kadib bay saddexdii qur'i ayay bacda wadci xamli zina wa bacda xamli ashubha ayay saddexdii qur'i tirsanaysa qayd buu raaciy odhanaya in lam taxid cala alxamli oo way jiraan qaarkood oo uur leh oo haddana caadada hela waa la sheego way jiraan markaa taas oo kale haddii ay jirto dee markaa way ku cid waxay ku cido tirsanaysaa dee aqra-adan amaba ma kan isaguba soo wada marka halkaa hore dib ugu celiyo waxau ihi الثاني شرطga لabaad أن يkuna الولد منصوبا إلى mن لh العd فlو xملت من زiنا urkeedani waa زiن xaggii aw وضع شبهaة amaba markaa وضع شuبه xaggiiba xمligani ka yimi lam تنqضi ma go-ayso عidة المطلب bهi xمliga kuma go-ayso kan fura cidadiisa bal في xمل وضع شuبهaة تstqبل waxay qaabilaysaa oy bilaabaysaa عidة المطلب baعd الوضع markay umusho ayay kan furay ciddadiisii sii bilaabay saddexdii quray wakadaa fii xamli zina isagana waxay bilaabi doontaa markay isaga umusho kaa xamlu zina in lam taxib cala alxamli fain xaadat haddaba cala alxamli haddii ay marka iyadoo uur leh caadayn hesho inqadat bihalaathati adhaarin saddex duhri ayuunbay markaa kaga go-aysa minhu min alxayd kolka way ciddo tirsataa waxaan leeyahay aqraadii bay leedahay oy ku heshaa xamliga saddexdaa quri un bay tirsanaysaa markaada saddexdaa quri ayuun bay tirsanaysaa saddexdaa jeer ay ka daahirka noqonaysa xaydka saddex jeer wayna ka daahir noqota xaydka wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihin alaaata quru kuwii la yidhi un weeye ee saddexda jeer markaa daahirka noqonaya saddex jeer wayna daahir noqota kolka tan uurka lehee dee waxay qabaan shaaficiyadu masal xamrzinaha uurka kale in la meherin karo sababtay ka duulayaana waxa wey dee cidda inaanay ku jirin baa ay kasoo qaadayaan laakiin aimada kale inaan meherkeeda ansaxaynin bay qaban waayo dee cidday ku jirtaala leyi mar hadday ciddo ku jirtana lama meherin karo markaa masaladan odhanaya midiinta xumeeyo dabeetana ha loo caqdiyo iyagu halkan ay ka duulayaano xamligan baan cid mansuub u ahayn sidaa darteed caqdigiisii waa ansaxaya bay leyi laakiin aimada kale dee mid ciddo ku jirta weeyaan bay leyi oo dee xamlu zinahana looma nisbeeyo kii dhalay sidaa darteed ma mehersamayso khilaafku xaggaasu ka socdaa marka wa aqalu muddati lxamli muddada ugu yara ilma caloosha ku ilma shinihi ku dhalan karo sittatu ashhurin waa lix bilood wa aktaruhu intiisa u badanina arbacu siniin waa afar sano waa caynkaas oo dee kolka la isu geeyo labadan aayadood ayuu ilahay ui waxamluhu wafisaaluhu halaaثuuna shahra iyo aayaddan kale sheegaysa dee in laba sano uu yahay wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn laba sano marka laga jaro soddon bilood ee lix bilood baa soo hadhaya markaa lixda bilood waa intii xamliga afar iyo labaatanku hadday noqdeen jaksiinta markii hore waxa la yidhi jaksiintiisii iyo intii xamliga lagusi uurka lagu siday waa soddon bilood baa lay hadana aayaadkii baa sheegay jaksiintiisii inay afar iyo labaatan bilood markaa lix bilood baa usoo hadhay uurkii inkastoo inagu aynu toddoba ku dhalay sheegno oo ay yidhaahdaan dee soomaalidu waa toddoba ku dhalay qofkaas mid lix bilood ku dhalayhina wuu jiri karaa markaa isaguna ilmashina intaasaa wey inta u badanina waa afar sano oo qofka raagan la yidhaahdo oo kale dee way jiraan dad markaa intu ama ilmihii uu qoonmo ama uu si kaleba noqdo ilaa muddo dheer saddex sano laba sano afar sano caloosha ku jira hooyada intaa hadduu sii dhaafo ma laha markaas loo arki maayo inuu yahay muddadaas xamli waa inta latij la jirabe wey wain lam takun xaamilan haddaba ruuxii dumarka ahayd ee uurka lahayd habkay u ciddo tirsanaysa waynu soo dhaafto haddii aanay uur lahayn fain kaanat haddii ay tahay miman taxiidu dumarka xaydku ka yimaado ictadat bihalaaثati quru saddex jeer unbay daahir noqonaysa alquru alqur'u aladhaar qurigan aayaddu ay sheegtayna waxaanu qaadanay buu leeyahy qowlka xusaya inuu duhri yahay oo luqada carabeed labadaba u kusoo arooray laakiin waa duhri saddex jeer inay daahir noqoto wey wayuxsabu lahaa waxaana loo xisaabin doonaa bacdu duhri duhriga barhkii duhran kaamilan baa looga soo qaadaya oo masala haddii iyadii oo daahira uu furo oo laakiin xaydkii kusoo dhow yahay duhrigaa isagaa kown baa loo odhanaya oo lama odhanayo dee xaydkin kusoo dhow baa aafayey laakiin duhri ma ku jirtay mise kumay jirin isagiina laa yatajada ma kala fadhmayo marka hal midun baa looga soo qaaday maanta markii la furuusaa dambe xayd ka yimid markaa hal duhri bay kaa kaa hore ka tirsanaysaa laba keliya uhadhay iyo laba xeed fain dallaqahaa haddii uu furo faxaadat ay dabeedna xaydkii uu ka yimaado bacda laxdatin ilbriqsi kadib baaba kuuri isagu eh inqadat way go-i doontaa bimudiyi duhrayni aaakharayni laba duhri oo kale un waa inay tagaan ee kaa hore dee waxaa loo arkaya inay soo gaadhay kol haddii iyadii oo daahir ah oo duhrigaana aan lagu wadiin kol haddii ay soo gaadhay duhri unbaa looga xisaabinaya kaasoo looga soo qaadaya washuruucu fi lxaydati athaalita inqadat way go-i doontaa ciddadeedi koow maxay ku go-aysa bimudiyi duhrayni aakharayn laba jeer inay daahir noqoto iyo washuruuci xaydati athalita xaydka saddexaad inay guda gasho aragtiday kaa aragta lafteeda way cadasbaxday oo dee saddexdii duhri kamaalkooda wuxuu xaqiiqo ku noqonaya xaydka saddexaad bidhaaftiis marka la arko ayaa uu yahay inuu dhammaaday duhrigii saddexaad wain dalaqa fi lxayd waa dalaaqii sunniga ahaabuu ah kaa hore kii bidciga ahaabuu haddaba furay maka markaasuu fi lxaydi buu ku furay falaabudda waxaa laga maarmaana min halaathati adhaarin kawaamil saddex jeer oo kaamila inay daahir noqoto fa idaa sharacat fi lxaydati araabica midka afraad markay guda gasho inqadad way go-aysaa marka maxaan u tirsanayn markaa hal xayd baan u tirsanayn oo muddadii baa ku yaro dheeraanaysa maala iyadii cadal hadduu furo intan ay ka dhammaanayso looma tirinayo laakiin halkeen laga tirinaya un duhriga ku xigo duhriga iyo saddex duhri oo laba duhri oo kasii dambeeya ayaa loo tirinaya xaydkan markaa uu ku furay kiisa afraad markay aragto ayaa macnaheedi u yahay inay cadad baxday oo ciddadeedii ay dhammaatay walaa farqa kala saarid ma laha haddaba bayna an yataqaaraba inay isku dhawaadaan xayduha aw yatabaacada haydkeedu ama ha isku dhawaada ama ha kala fogaada ilaahay wuxuu yihi wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihin alaaata quru saddex jeeru ha daahir noqdeen baa layi markaa kol haddii saddexdaasu la sheegay dee inagu saddexdii un baynu eeganayna ama ha isku dhawaadeen ama ha kala fogaadeen waa nasiibkeedi iyada markaa ruuxiisa markaa la furay tusaalu markaa ka bixiyo waxau ihi famihaalu taqaarub iyadoo isku dhawaato waxeedi ay isku dhawaadaan an taxiida yawman walaylata xaydkeeda sidaas u gaabay yawma walayla un wey wa tadhura waa inay daahir noqoto khamsata cashara yawman shan iyo toban maalmood duhrigeeduna sidaas u gaabay kolkaa dee sida soo socotuu sheegi doono muddo yar baaba ku cadadbaxay muddo yar oo kooban oo aan badnayn ayaa markaa cadadbaxeeda u noqon doonaa xaydkii walibana waa maalin iyo habeen duhrigii labada xayd udhexeeyana uu iskaba soo urursan yahayo waa shan iyo toban cisho fa idaa ulliqat masalan haddaba taqaarubkiibuu wadaa inta ugu yaray ciddadii kaga dhammaan karaysaba dumarku inaanay dee isku cisotirtahayn buu ku sheegaya fa idaa ulliqat marka la furo fi aakhiri duhri duhrigaa hore aakhirkiisaa meta la furay maalmihii ugu dambeeyey ama maalintii ugu dambaysaa la furay inqadat cidda ciddatuhaa ciddadeedii way dhammaanaysa biitnayni wa halaathiina yawman laba iyo soddon cisho iyo walaxdatayn laba ilbiraqsi intaasaabay ku go-aysaa ciddadeeda ee isku xisaabiyo masel duhrigaa hore ee aakhirkiisa la furay waxaad ka tirinaysaa mid labada duhriye ka dambeeyaana waa laba min shan iyo tobana oo iyagiina waa soddon labadan yoom uu kuu sheegaya iyaguna waxa weeye dee labadii yoomee xaydkan duhriga u dhexdhexeeya oo ka imanaya wy ilan labada duhri shan iyo tobankaa xayd baa udhexdhexeeya markaa yawmeydkuu kuu sheegaya waa kuwa laxadateynkan labadan ilbiriksiye uu halka ku xusayna waa laxdadii ay kasoo gaadhay duhrigii hore iyo laxdada ay xaydka saddexaad ka arkayso oo duhrigii hore dee ugu soo horreeyay adhaarteeda laxday ku lahayd masal in yar bay kasoo gaadhay saddexdan xayd ka u dambeeya ee markaas ay ku go-aysana hal laxday ku aragto labada laxduu ku sheegaya waa kuwa marka saddexda duhri mid waxaa ka jooga labadiisii shan iyo tobnaad laba laba shan iyo tobnaad baa jooga midna waxaa ka jooga laxda saddexda xaydana oo adigan haya laba midba yoomkiisii wadaysa midna laxdaa ka joogtay macnaa wuxuu isu ururinayaa un qadarka ugu yaro qof la odhan karo ay ku cadilbaxday ama ciddadeedii baa ku dhamaatay saasuu xisaabta halkaasu ka wataa marka aw amase fii aakhiri xaydin xayd aakhirkii baa la furay fa sabcatin wa arbaciina yawman waxay markaana kaga go-aysaa ciddadii toddoba iyo afartan iyo walaxdatin hal laxdood taasay kaga go-aysa marka dee wuxuuna kusoo kordhayeen kolkii hore labiya waxay ahayd labiya bay ahayd iyo soddone waxaa ku kordhaya shan iyo toban shan iyo toban duhriyaa ku kordhaya ku darmaya intii hore duhrigii kolkii hore halka laxda ay ka arag ayaa maanta la buurigaraynaya oo dhamaystirmaya halkan laxduu ku sheegayana xaydka afraad intay ka arkaysa wey habay isku wareereen aa wax iska dhiciddiisuba yartay waxaan isku sawira ama isku hagaajiyey haddii aynu sidii sababa u raacnaba masel meeshii waxaa yimi afar xayd iyo saddex duhri baa dee imanaya saddex duhri iyo afar xayd ayaa imanaya siday ku imanayaana waxa wey saddex duhri waa saddex meelooda min shan iyo afartan ah saddex meelooda min shan iyo toban shan iyo afartan wey saddexda xaydna way ku dhex jiraan laba kamid i midna waa kii dhexdiisa lagu furay midna waa kanay laxdada ka arkayso afarta xaydna waa nooca macnaa dalaaqii bidciga ahaabaa la furay oo iyadoo caada lagu furay oo waa kan kule waxa uu ku furay fi xayd ayuu ku furay fi xayd aw fi aakhiri xayd iyadoo xayd lagu furay markaa kaa lama tirinaya isaga kaa marka la dhaafo saddexdii duhri iyo laba xayd oo kale iyo xaydka afraad oo hal laxda ay ka arkayso isagana intaasay ku dhamaanaysa marka sababta dalaaqa loogu magacaabo waa si aynu soo maraynay inuu bidci yahay waxa ay tahay ciddadii baa ku dheeraanaysa waktigaa dhan ee xayd soo leedahay ee lagu furay lama tirinayo markan ilaahay uu leeyahay yaa ayuha nabiy idaa dalaqtum nisaa faaliquhuna liciddatiina macnaa libtidaai ciddatiina siay ciddadooda u bilowdaan kolka haddii la furo iyadii oo caadadii leh intaa ay caadada leedahay lama tirinayo waa muddo hadduu doono shan iyo tobankii cishaba ha socdaba xayd toban ha socdo qadarkaa uu ka soconayo lama tirinayo mushkiladii de saasu bidci ku noqday dararkaa iyo waxyeeladaa dhibaatada ee ugu sugan ruuxii dumarka ah wahwa haddaba intan aynu soo sheegnay aqalu lmumkini fi lxura ta xortaa inta ugu yar ee ciddadu kaga go-i karta wey ilaa waktiga ugu yar ee ciddadu ay ka kaga dhamaan karto qofkii saddexdii qur-iba wuxuu kusoo ururiyey bil iyo laba cisho ama toddobiyo afartan habeen bil iyo bar ayuu kusoo ururiyay inay kaga go-i karto wamihaal tabaacud ciddadii oo masal kala fogaatay ama aqra'adan oo kala fogaaday tusaalahood waxa weeye an taxiida khamsata cashara yawma xaydkeedu waa kii ugu dheeraa oo qadarkii ugu badnaa buu soconaya wa tadhura waxaanay daahir noqonaysaa sanatan maalan aw aktar sanad bay daahir noqotaa ama wax kasii badan falaa budda min aladhaari halaat waa daruuri oo waa lagama maarmaan inay saddexdii duhri dhammaystirmaan wain qaamat siniina sanadaba ha joogto tabaacudkiina waa kaa tabaacudkii waxau noqon karaa waxaan nihaayo lahayn oo ruuxii dumarka ahay dee waxaa laga yaabaa xaydkeeda inaynu shan iyo toban noqdo kii ugu dheera waxaa iska suuragala labada xayd inta udhaxaysay daahir noqonaysaana laba sano sanad saddex sano inay noqoto weligeed ba ha tirisaw ma isu geysanuno dee kolba kii kale unbay eegan doontaa bal waktiga uu ka yimaado muddadii markaa way dheeraanaysa falaa budda min aladhaari halaaati wain qaamat siniina aayadda dee adhaarun bay sheegto wain kaanat haddii ay ti haddaba waa dee intii aynu kolkii hore soo ijmaalinay ayuu si mufasala u sheegaya ilaan afar qaybood inay ta la furay ee ciddo tirsanaysaa baynu soo sheegno ta laga dhintayna inay laba siyoodu ciddo tirsanayso ayaynu soo xusnay intiibuu markaa wadaya weliba tii mualaqada ahay ciddatu lmualaqa tii la furay ciddadeedi buu xusaya imanka kolkaa wuxuu soo sheegay dat lxamli wa kadalik dat laqrab waxaa kasii horeysayba kayru lmadkuuli biha tanna waa tii afraad oo waa ruux dumara oo la furay oo laakin aan cisada helin sidee cadadbaxeeda noqonaya waata suuratu dalaqta ilahay uu ku sheegay wain kaanat hadday ti tan la furay miman laa taxiidu ti aan helinba lisikarin aw iyaas ama way yartay ama way qoosatay oo waa islaan weyn ictadad bialaaati ashhur saddex bilood bay ku ciddo tirsaneed waa saddex bilood taana warkeeduba da intaasu ku idilyahay walla iyo isna min almaxiidi min nisaai in irtabtu faciddatuhuna alaaatu ashhur walla in lam yaxidna walla in lam yaxidna iyaguna xagga hore raacsan mubtade iyo khabar baa ka go-an walla in lam yaxidna ciddatuhuna alaaatu ashhur waa meelaha ay misaalka usoo qaataan nuxaada marka la jaro mubtadaha iyo khabarka ma mubtadahi abar marnaba khabarkaa la gooyaa mar mubtadaha la gooyaa marbay ku odhanayaan labadoodaba waa la jaraa sida halkaas oo kale ama waxaa la odhanaya de khabarkii baa la gooya wallahi lam yaxidna kadalika taana intaasu ka iska dhib yarta wain kaanat miman taxiibu haddaba ruuxan dumarkii waxay ahayd duma tii caaday lahayd fanqaaca damuha licaarib masel waxa uu la joogsaday dhiigeedii musiibo ku timid ama dhibku ama hawl ku timid caarib ka radaacin wanaxwi waa la jaqaa iyo wixii lamid ah aw bilaa caaridan amaba iyadoon dhibba ku wax ku yimidba jirin oo ka kala jaray bilaa caaridin daahir ayuu iska joogsaday oo cisidee heli jirtay ka joogsatay sabarad way sugi uun ilaa simni lya'ti min alxayd ilaa intay xaydkii ka qusanayso ilaa intii laga gaadhayo heerka kaga qusanaysa uma tactadu bialaaati ashhur markaasi saddexdii bilood ee aisadu ay ku cido tirsanaysa ayay ku cido tirsanaysa ruuxan dumarkii way heli jirtay laakiin maanta waxa ka aafeeyey jaqsiina ilmihii jaqsiinayso ilmaha intay jaqsiinayso dee horta looma tirinayo waktigaa laakiin waktiga laga sugaya waa marka ay jaqsiiso dhama u dhamayso ee uu ka yimaado ayaa saddexdii qur-i loo tiri doona haddii sidiisaba iyadoo heli jirta ay u weydo hasug sinulya inta ka gaadhay sinulyasna waa goorma lixdan konton bay yidhahdeen lixdan toddobaatan inta way ku sheegeen ilaa lixda meye intay gaadhaysa mucunqaalibkii dee islaan noqonaysa saddexdii bilood ku ciso tirsanaysa inta ka horeysa hasug waa iska fadhido macnahe ilaa sini lyai sabrat ilaa sini lya'si min alxayd uma tactadu sinulya'siga markay gaadho bialaaati ashhur afartaa qaybood bay yeelanaysaa tii la furay cadadbaxeed afartaa siyood bay ciddo tirsanaysaa haadaa kulluhu fii ciddati alaaq inta aynu soo marayno o dhami tii la furay halkay u ciddo tirsanaysabaha maba imika soomaalida dad qaar fara badan baan ciddadan iyo waxaanba la soconin oo markaa la furo nin bay iska guursata markaa oo aan kaba sabrinba guurba fain tawafaa canha zawjuha haddii ninkeedii uu ka dhinto walow fii khilaali ciddati rajciyati ciddatu rajciya iyadoo ku jirtaba ha ahaatee fain kaanat xaamilan hadday uur leedahay ictadat bilwadci dejintiisay ku ciddo tirsan kamaa taqadama sidii noo soo horumaray wailaa haddii aanay xamli lahayna fa biarbacati ashhurin wa casharati ayaam oo labadaa mido waa iska dhibyarta iyada tan laga dhintay tan laga dhintay midaan ciddo tirsanayn iyadu ma jirto oo laga dhintay walow haba ahaato mid aan lala guri gelin aan lala guri gelin haddana waa ciddo tirsano shacaabka darti marka kolka ninkeedii uu ka dhinto hadday doonto ciddatu rajciyadaha ku jirto oo riixo la furay ee laakiin ciddatu rajciye ku jirtay markuu ninkeedii ka dhinto iyadu ciddadii bay qaabilaysaa ciddatulwafaadkii bay galaysaa kol hadday xaamilo tahayna waa bilwadci un oo aayadda un baa markaa lagu fasiraya haddaanay xaamilo ahayna fa biarbacati ashhur wa cashra waladiina yutawafawna minkum wayadaruna azwaaja yatarabasa yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashra warkoodu intaasun baaba ku idilyahay laakiin loogama qiyaasanayo tii kale ee dee intoo la furay aan lala guri gelinoo lama odhanayo isbaba heraga maxaa cadadbax lagu hale lama odhanayo tani way ka duwanta oo meesha tafajuc baa jira iyo baroor loo saamaxay oo ninkeedii ay muddo isu ixdaadinaysa isu basaasinayso sawaan waxaa isku mid a kaanat minman taxiidu am laa ama caadaha yeelata ama yeel iyo yeelan tu yar ha ahaato tu weyn ha ahaato halala guri kale yaa lala guri kale mar layba haddaanay ur lahayn waa afar bilood iyo toban warkeeda halkaa war sadrigaa laga qaataaye waa sidaas buu kuli warki haadaa kulluhu fi lxurati haddana dhinacan uu soo gudbay waa tii xorta ahayd un baynu kasoo hadlayna ciddadeeda tii kale iyadana dee adoonti alama ciddadeedu maxay noqotay oo macnaha adoontii ayaa laba xaalo leh si aanad dee isaga kaa khaldamin fasalka soo socdaiyo kani mar waa mid la qabo oo nin bay umehersanta marna waxa weeyaan mufarasha oo dee nin baa iskala dhaqmo oo milkulyamiin buu kula dhaqma aw maa malakat aymaanaku baabkeeda markaa taa maa malakat aymaanaku iyada ciddo lama yidha istibraaba la ydhaha markuu ninkan nin kala siinaya ama ka iibinaya waa inuu ka dambe iska istibreeya laakiin markan uu qabo ee uu furo muddaday tarabuska ku jirta cidda la ydhaha waa tas ama idaa kaanat zawjatuhu amatan walaw mubacadatan mid bar barhkeed xor yahayba ha ahaatee kol hadday xaaskiisani addoonhay falxaamilu fi lwadci ta uurka lehi waa inay umusho xortii bay kala mid tahay taa wagayruhaa miman taxiidu tii iyadu markaa aan uur lahayne caadada helaysayna biduhrayni laba duhribay matal ayay noqonaysa waman laa taxiidu tii markaa iyaduna aan xayd lahayna bishahrin wa nisfi iyaduna waa sidaas biliya bar adigu tan addoonta ah ee zawjada ah cidda tirsigeedu waa ta xortaa barhki haddaanay xamli ahayn hadday xamli tahay waxa weya dee biwabic alxamli laakiin mar waxaa jira dee aanu nisfigii suuroobayninoo duhri baan la kala bari karayn duhriga iyo xaydka iyo waa waxyaabo dee wada socdo aan la kala bari karayn marka laba duhri ayuun baa laga soo qaadaya xaggeed waa la dhamaystiray masel duhri iyo barh baan jirayn saddexdii duhri haddii la odhan lahaa loo kala baro marka waa in laba duhri loo dhamaystiraa laakiin saddexda bilood dee way kala barhmayaanoo bil iyo barh akaay wa fi lwafaati marka addoontii laga dhintana bishahrayni wa khamsati ayaam dee waa macruuf afar bilood iyo toban bay hayda iyun baa la kala baray waaya wuxuu u gudbay marka waman wadiat bishubha ta shubha iyada lagu wadiyo shubhatulfaacilkiiyo wixii lamid ahaa tactadu min alwadi wadigiibay ka ciddo tirsanaysa kalmuallaqati baana ciddo tirsanaysaa haddii afar nin qabo mid kale uu shubha kula kulmo cidda tirsi waa daruuri mar hadday shubha tahay dee idraw lxuduuda bishubuhaat bay ahayd oo iyadu xeer ciqaabeed iyo xad la barin maayo laakiin waa in la keenaa maxay alcidda ciddadii waa inay timaadaa oo ciddadii meesha waa inay jirtaa siday u ciddo tirsanaysaana waa tii la furay ta la furayna dee xaalkeedii waa soo garatay saddexda xaalay lahayd bilwadaci wa bilaqraa wa bilashwa saddexda qaybood way lahayd oo waad soo arkeysa waxaa haddaba kale oo ku waajiba tii ciddo tirsanaysay bu xusaya waxyaabo dheeraadaho lagu yeelanaya wayalzamu lmuctadata mulaasamat lmanzil ruuxa haddii la furo waxaa waajib ku ah gurigeeda inay joogto maamaadiiba markaa ayaa kasoo horjeeda sharciga odhanaya naag la furay fadhiula oo macnaha heblaaya haddii lagu furay maad nin kala raadsanti maad orati maxaad kan ka agjoog miyaad ka maarmi weyd cawaasiif bay ku afuufayaan markaa wuxuu turjumayaa qowlahu tacaala laa tukrijuuhuna min buyuutihin walaa yakrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina faama arajciyatu haddaba tii iyadu ciddadeedu ciddatu rajciye ay ahayd ee masalan uu soo ceshan karaya fa fii xukmi zawj waxaanay ka dhigan tahay tuxaaf oo kale ayay xukunkeed leedahay arrimahan soo socday kula mid laa takhruju ilaa biidni idankiisa la-aantii kuma baxay waayo de isagaaba biilinaya gurigiina wuu haya biilkiina wuu haya markaa waa inay ka idan qaadato ilaan riximkeediibu hubsanaya waa intay carruurtiisii sideed wayajuuzu lilbaa-in walilmutawafaa canha zawjuha tii baa-inka ahayd waa tii dalqadaha aan waxba u reebin ama waa tii dalqada ka iibsatay taa waxaa u banaan iyo tii laga dhintay an takhruja binnahaar dee maalinkiinay baxdo habeenkii inay soo hoyato maxay u baxaysaa maalintii liqadaa'i xaajatiha wa adaa'i alxuquuq muraadkeeda si ay usoo qabsato iyo ciddii wax kula si ay isaga bixiso wixii ay ku leedahay maalintii gurigii bay ka bixi kartaa suuqii bay tegaysaa markaa way soo muraadsanaysaa waayo dee cid masruufi mayso tan oo kii masruufayana ama uu furay ama uu ka dhintay watajibu lciddatu cidda tirsi baa waajiba fi lmaskani aladi dallaqahaa fiih gurigan uu ku furay ha ku ciddo tirsato ama kiro ha ahaado ama isagu ha lahaado ama caariya ha ahaado midku doonaya ha ahaado laakiin ha ku jirto oo kaa ha ku ciddo tirsato kaa lagu furay bay joogaysa waxyaabo badan baa ku jira oo waxaa iska suuragal ah labadan qof in dee hadhow ay isu soo xisoodaan oo si deg deg ah meel dhow uu ka qaadan karo uu ka soo ceshan karo ayaa iska muxtamil inta la hubinayana sidaasaa u shaki yar oo inta dee la hubinayo wax awlaadaha uu leeyahy inaanay caloosha ku silin halkaa ku jirto walaa yajuuzu naqluhaa minhu inay ka guurto ma aha ama in laga raraba ma aha halkaas iyada ah maadaama laayiqan biha kol hadduu ku habboon yahay in laga raro ma aha islaamta halkaa oo kuwii xigay ay usoo gurmadaan ay yidhaahdaan maa waa miskiinadoo ay ruqan kari weyda aan ka kaxayn ma aha iyo masaafurna halkeedaa iska joog ilaa lidaruuratin dhibaato timaado mooyaane haddii dhibi timaado gurigii lagu furay waa ka tegi kartaa oo dhibkii muxuu noqonayaa imaa likhawfin metal cabsi baa timid oo waa la qaxaya aw manci maaliki ama kii dee ku jiray ee kii lahaa ayaa wuxuu yihi dee anigu ninkii ku furay baan siiye iga bax aw kasrati aw kasrati ta'fiyatiha iyadiibaa waxay ku dhibaatootay bijiraaniha aw aqaaribi zawjiha jaarkiibay ku dhib mudatay ama kuwii afka u buro oo ay islaayeen ay ninka isxigeen aw amase ta'diihim biha iyadii baaba laga fadhi waayo oo iyagiiba ku dhib mutay markan oo kale waa darar tan oo kale haddii mashaakilkani uu yimaado dee musiibo ka weyn baa imanaysa halkan inay sii fadhide ha iskaga guurto khawf hadduu yimaado tu nafteediibaa cabsata ama maalkiibaa cabsata midun buu noqon karaa maaligii baa manciyo wuxuu ihi dee kiraa ninkii aan ka kirayay ama aan caariyey ama aan ammaanaysiiyey gurigan dee heblaayo kufuriya iskaga tag mid dee waxba aan garanayn buu noqdo u sabri waayo ama jaarkii baaba ku kacay ama aqaaribkii zawjka ayaa dhibi ay kaga timi dee markaa la odhan maayo sii xejiso waana iska badan tahay had iyo jeer xurgufta noocan inay timaado aw ta'diihim biha oo masdarun mudaafun ilaa faacili ta'diihim iyagii baa ku dhib mutay biha iyadii baa ku dhib muteen oo dee hawsheedii baa marka macnaha aladaan dee kuwan kala baxno murankeedii baa qabtay fatantaqilu markaa waxay u guuraysaa loo kiraynaya ilaa aqrabi maskanin ilahi gurika ugu dhow sii dulkile gurika ugu dhow ha loo kireeyo ha gasho kolkaana taasina waa mid wayaxrumu waxaa ka xaraam noqonaya cala lmualiqi kii xaas ka furay alkhulwatu biha fi lcidda intanay cadadbaxayso inuu la gooni noqdo oo gurigii dee ay ku wada jiraan waa musaakanataha inuu guriga la galaano waa xaraam mar haddii dee uu furo ay kala ajnabi yihiin caqdigii u hayayna dee uu fakiyey de yuu la gooni noqon ilaa an yakuuna kullun minhumaa mid kastoo labadoon isfuray kamid ihi inuu ku jiro mooyaane fii baytin bimaraafiqi guri gaaraho maraafiqdiisii iska leh meelihii lagu lagu nafisay taaradda iyo suuliga iyo kijinka iyo guri dee intaasi ay u goonintay haddii laba guriga isku qabsano dee ay ku jiraan mid walba intaasi ay u goonintay dee markaa lama odhan karo waa isku guri waa kala guri kolkaa tii laga dhintay haddaba shay la gudban buu halkan ku xusaya ruuxa dumarkaa marka laga dhinto waxyaaba la gudban oo tii aynu ohan waa alixdaad baa la xagga shareecada af soomaaligana waxa weeyaan afaydi in asag lagu leeyahay tu kastoo laga dhinto ayuu halkan ku xusay nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee waa kii ka hadlaya lahaa uma banaana xalaalo maaha ruuxa dumarka ee mu'minada ah inay asay u qaado saddex cisho wax ka badan qof aan hayn zawjka zawjka afar iyo afar bilood iyo toban bay asayda u qaadaysa waa muddo sharciga u saamahay inay muujiso ninkaa isagaa dareenkii ay u qabtay iyo sawirka ay guur ka sabrayso xaqii weynaa labada dhexyaal wayajib lixdaad basaasin baa waajiba fii cidat lwafaati ase inay qaado marka ninkeeda u dhinto wayundabu fi lbaa-in tadalqadaha loo dhameeyeyna waa iska sunni in iyaduna ixdaad samayso wayaxrumu haddaba waxaa xaraama calaa mayitin kayri zawj qof dhintoo ninkeedii ahayn ixdaad inay usaydato ayaa xaraama akara min halaaati ayaam saddex maalmood waxaa ka badan aabaheed walaalkeed mid kasta aada ka dhintee asay uma qaadi karto saddex cisho wax ka badan saddex cishiyo wixii ka yar waa loo ogolay haday ugu badan tahay haddaanay iska daynayn saddex cisho un bay markaa gaadhsiin kartaa laakiin ninka isaga waa kan dee wahwa waxaan la yidhaha ixdaadku an tatruka ziinata walaa talbasa alxulay ziinadii bay ka tegaysaa wixii ay isku qurxin lahayd walaa talbasa waa inaana xidhanin alxuliya dahabkii iyo xariirtii iyo dharkii bilicda sanaa walaa takhtadiba waa inaanay gacmahana waxba marsanin walaa taktaxila biifmid indhakuushaa wanaagsan iyadana waa inaanay ku indhakuulanin ee aada u dhalada ka badan iyo naxwixii la mid a wax alla wixii quruxa iyo wixii udgoona ayay iska ilaalinaysaa marka fain ixtaajat ila alkuxl haddii ay u baahatay indhakuusha fabileyli habeenkii ha marsato haddii da indhuhu cununayaan wa tuziiluhu binnahaar maalinkiina ha iska maydho saasay samaynaysa kolka dee intan oo dhan waxay isugu soo urureysaa dharkii quruxda badnaa iyo dahabkii iyo xariirta kuwa waa inay iska daysa iyo wixii dumarku ay isku qurxin jireen diyaargalo wax la yidhaahdo waa inaanay samaynin unbay isugu urureysa inahan laakiin ay soomaalida ku dardaraan ruuxan inaanay subagna marsanin asayda sidaa dhar cad ay qaadan jireen berigii hore imikana shiid madow ay ku bedeleen kuwaasi waa iska hawlo taca ay ugu siyaadiyeen iyo takliifaan ilahayn saari ana iska marsato subaga dharkeedii dee xijaabkeedii caadiga ahana iska qaado walaa talbasu ma xidhanaysa asaafiya dharka nadi saafiga ah oo min asraqa midabka buluuga ah asraqa waa ka cirkawe iyo wa akhdara ka cagaaran iyo wa axmara kacad wa asfara ka cawlka ah yalowa kuwaa kuwooda saafigii bilic dheeraaday leeyihin quruxun baana loo qaata kuwaa ma qaadanayso walaa turajilu shacra timahana ma feedhaysa bu macnaa feedhidaa waxay ku qaydaan goorta ay quruxi ka soo baxayso tudahinuhu biduhnin wa tasraxuhu bih waa markay intay saliid mariso ku feedho ayay bilic samayn karaan laakiin mar gaarana way subki mar gaarana way feedhi walaa tastacmilu tiiban mana marsanaysa wax udgan wax udgoon fii badanin wa sawbin wa ma'kuulin intaaba way ka dayn jidhka marada iyo raashinka waxa udgoon way iska daynaysa sidii qofkii muxribka ahaa walahaa waxay leedahay lubsu alibrisan xariirta qeybtaa ka mid ah in markaa ay iska xidhato yaro adag waaslu shacar ama aslu ra'si baa le litandiif madaxiida inay iska maydhato maalin walba iska maydhan karta jimcuhun bay idhahdaan ha maydhato laakiin maalin walba iska maydhan karta madaxeeda iyo jidhkeeda way maydhan laakiin saabunaha saabun cadadkan goonhayn ha ku maydhato wa taqliimu lafaar cidiyahana way iska guri kartaa waa nadaafadii waxaan oo dhan markaas muu soo darin duhnigii oo dee isagu meesha kuma jiro lasna ma sheegin laasiyamaa dee haddii ay ugu baahato madaxiina waaba daruuriba waidaa raajaca almuctadata tii ciddada tirsanaysay buu masalan ninkii soo ceshaday baab kalu galay uma dallaqahaa markaasuu haddana furay qabla addukhuul intii aanu la guri gelin tasta'nifu ciddatan jadiida ciddo cusub bay bilaabaysa ninkan afadiisa uu furay kolkii hore dalqado iyadii oo ciddadii kaba dhow dhowdah ayuu haddana soo ceshaday intaanay is-arag buu haddana xanaaqu furay marka ma ciddadii horey dhamaystiraysa mise si cusub bay bilaabaysa si cusub bay bilaabaysaa buy liannahaa birajcati caadat ila nikaaxi alawal waayo nikaaxii hore iyo nikaaxan dambe nikaaxii hore un weeye kan uu rajciyadiisa sameeyey oo rajciyadani nikaaxii hore unbay boorka ka afuuftay ee nikaax cusub ma aha markaa waa in la helaa ciddo kale tasta'nifu ciddatan jadiida ciddo cusub bay bilaabaysa wain tazawaja hadduu guursado man khaalacahaa ninkii ka iibsaday iyada dalqada kolkii hore fii ciddatihi ciddadiisa dhexdeedii buu guursaday uma dallaqahaa markaasuu iska furay qabla dukuuli intaanay guri gelin banat cala alciddati alulaa ciddadii hore ku daba qabanay khulcige waa soo baratay markuu dalqada ka iibsado aha marka intuu khulcigaa isagaa ku furay ayaa haddana uu dib usoo mehersaday ile muu soo ceshan karaynin wuu mehersaday markuu mehersaday iyagoon is arag buu haddana furay ciddo kala bilaabi mayse tii horunbay ku daba qabanay waayo dee kala laba nikaax wey oo soo ceshi muu jirine meher cusub buu kan dambe ahaa saa darteed kolkuu meher cusub yahay tii horeo halkeedii u taala unbay tan dam intii horena tirsanaysaa wixii ka hadhayna way ku daba qabanaysaa wa mataa iddacat ilmaratu ruuxa dumaree kolka ay sheegato inqiaa'a alcidda ciddadeedii inay dhammaatay fii zamanin ku dhammaatay yumkinu uu suuroobayo inqiaa'uhaa fii inay ciddadani ku dhammaato qubila qawluha hadalkeeda waa la yeelaya ruuxa dumarihi muddo macquula ayaa markii la weydiiyay ciddadeedii way dhammaato waxba la odhan maayo shuhuudiya markhaatiyaaliyaska oo waa la iska rumaysanaya walaa yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihin hadday ilaahay aakhiro rumaysanyahin wixii rixibkooda ilahay ku abuuray iyay qarinina ha sheegeen buu lahayn oo noqon kara dee xaylkii buu noqon karaa awlaadii buu noqon karaa lagu hubinayo labadaba ciddadan marka aayadda waxaa laga faa'idaysanaya de in la rumaysan karayo hadalkeeda marka iyadu dee waanadaas la waaniyey u imtisaashay u hoggaansanto kol haddii ay sheegtay inqiaa'a alciddati fii zamanin yumkinu inqiaa'uha fiih muddo suuragal noqon karta oo dumarka caadiga ah inta ay had iyo jeer saddexda dhig ku helaan bay tidhi intii ay joogtay kadib waa iga dhamaatay macquul wey laakiin haddii ay dee inagu soo qadinto ama ay inagu soo yuubanto dib baa loogu noqon warkeeda la iska hobin marka liannahaa mu'tamanatu calaa maa fii raximiha sida aayaddaba laga saamay wa ama ida ddacat dalika fii zamanin laa yumkinu inqidaa'uha fiihi falaa yuqbalu qawluha hadalkeeda lama yeelayo waidaa balaqahaa marka uu gaadho afadiibuu soo gaadhay khabaru mawtihi ninkeediiba inuu dhintay baa warkii soo gaadhay ninkaagi waa dhintay baa leyi bacda arbacati ashhurin wa casharati ayaam afar bilood iyo tobanna wax waaba sii mootanaaba faqad inqadat ilciddatu ciddadii way dhammaatay laguma leeyaanay ogaaninba fursad baa hesho ninkeediiyo bil sii mo shan shan bilood sii mootana ama lix bilood ama sana ayuunbaa la miyaad maqalba odaygii socod marka waxbay xaamxaamanine way iska guursan karaysaa meherkii wixii ay kulahayd xoolihiisa a ka raadsatay iyo miiraafki iyo waxyaabaha laakiin wax ciddo ahoo lagu leeyahay ma jiro muddun bay ahayd cayiman oo bacda almowt la sugayo muddaduna shardi kamuu dhigin sharcigu inay og tahay oo cilmi ay u leedahay waxba shardi ma ahayn taas liana alqarada an tatarabasa hadihi lmudda waqad xasal muddadiina way xasashay marka inay maalintaa warku uu soo gaadho dib u bilowda cadadbaxda casaydii qaado shardi maaha waa ka dhamaatay waxaa markaa halkaa laga faa'idaysanayaa iyadoo bili ka hadhan tahay saddex bilood markuu sii mootana haddii loo sheegana dee bishaasun bay qaado masaa'ilan iyaduna min baabi awlaa baad ka fahamta wallahu aclam